aad baad umahadsan tahay walaalka saaka waa subaxnimo kale oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha ciidamada dowladda federaalk ee ku yaala wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ku kallahay xeryihii ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masaajid cali guduud ama towfiiq ee gobolka ee shabeellaha dhexe dagaal aad u culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka socda deegaanka waxaana ciidanka mujaahidiinta ay si toosa u beegsadeen xeryihii ee kala duwanaa ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masaajid cali guduud halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey ay isku uruursanayeen ciidamo ee kala duwan oo ka tirsan ee kuwa dowladda federaalka gaar ahaan ee kuwa laga keenay magaalada caasimadda ee muqdisho dagaalka ayaa ah mid aad u culus waxaa laisku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan dad ku sugan gobolka waxay soo sheegayaan in dagaalku yahay mid culus wuxuuna kusoo beegmayaa iyadoo waayadii u dambeysay wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe ay si firfircoon uga socdeen howlgallada ballaaran ee ay magaalooyinka kula wareegayaan ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale weerarku kusoo beegmayaa iyadoo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu maalmihii u dambeeyey ku sugan yahay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo uu mar kale isku dayayey inuu ka abaabulo weerar rogaal celis ah oo ka dhan ah ama ka hortag u ah weerarada ay fulinayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo haddana xasan sheekh kuma guulaysan inuu ciidan isku keeno ama tallaab militari uu qaado sida muuqatana weli ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarka ah waxaana mar weliba ay dadku filanayaan in dhul hor leh iyo magaalooyin hor leh ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaal culus kula wareegaan marka saaka waa subax kale oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaadeen ee mid ka mid a dagaaladii looga bartay waxaana ciidanka mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen deegaanka masaajid cali guduud ama towfiiq sidaba ay dadku u kala garan ogyihiin dagaalka ayaana ah mid culus hadba wixii kusoo kordha inta aan ku guda jirno tobintan gaarka ah ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa insha allah